barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo efemyada geeska afrika caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan boggeena v o a somaali com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin talaado ah tobanka bisha nofembar sanadka labadakuniyolabaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa koodii iyo barkii duhurnimo halka washingtonna saacadda ay ka tahay shantii iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed imaan qodobada aad idaacadeena duhurnimo ku maqli doontaana waxaa kamida doorka dhalinyaradu ay ka qaadan karaan soo xulista xildhibaanada cusub ee soomaaliya waxaan isleeyahay muhiimada ugu weyn ee in ergada door fiican laga siiyo dhalinyarada waxay tahay in maskaxda iyo mustaqbalka rajada soomaaliyeed laga dhex arko ergada iyo maaragtay halka loo juhaysanayo waxaa kaloo aad maqli doontaan sheeko ku saabsan dhalinyarada wadooyinka ku wareejisa barfuunada iyo catarada kaalimihii sugaanta iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwac
xeerlaaliyaha guud ee maraykanka william barr ayaa dacwad ogayaasha heer federaale guud ahaan maraykanka ku amray inay eegaana jiritaanka eeda macquula oo la xidhiidha codbixin aan caadi ahayn haddii ay jirto ka hor inta aanan la meel marin doorashada madaxtinimada ee xilli ay jirto caddayn kooban tallaabadan baar ayaa imanaysa kadib dhowr maalmooda markii joe biden oo ka socda dimuqraadigu uu ka adkaaday donald trump islamarkaana ay soo korodhay aragti ah in trump uu adeegsan doono waaxda cadaaladda si ay isugu dayaan inay ka hortagaan natiijada waxaanay dacwad ogayaasha siinaysa awood ah in ay socdaan ilaa iyo gunta siyaasadda waaxda cadaaladda oo caadiyan mamnuuci jirtay ficilka noocana ka hor inta aana doorashada la dhaqangelin trump ayaan aqbalin doorashada iyadoo taasi beddelkeeda uu sheeganayo caddayn la-aan inay jireen khiyaamo gobollo badan ah oo ay dimuqraadigu sameeyeen si ay ugu leexiyaan codka dhinaca biden armeniya iyo azerbaijaan ayaa maanta shaaciyay inay joojinayaan dagaalka ay iskaga soo horjeedaan ee gobolka nagorno karbakh ee azerbaijaan iyagoo heshiis la saxeexday ruushka oo uu ku baaqay in halkaasi la geeyo ku dhowaada laba kun oo ciidamo nabad ilaalin ruusha nagorno karbakh ayay maamulayeen dad asal ahaan reer armeniya ah oo ay baritaaraysay armeniya tan iyo sannadkii kun sagaal boqol iyo afariyo sagaashankii markii uu dhammaaday dagaalkii goonigosadka ahaa oo dad lagu qiyaasay soddon kun oo qof ay ku dhinteen iyadoo tan iyo xilligaasi uu jiray dagaal teelteel ah waxaana dagaalka muggiisu bilaabmay toddobiyo labaatankii bishii sebtembar dhowr xaba joojinood ayaa hore loogu baaqay hase yeeshee waxa ay noqdeen kuwa islamarkiiba la jebiyo si kastaba ha ahaatee heshiiskan oo la shaaciyey wakhti horeo salaasadan maanta ayaa u muuqda mid jiraya maadaama azerbaijaan ay samaysay horumar la taaban karo oo ay ka mid tahay magaalada muhiimka ah shuuji oo ay qabsadeen axaddii
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiim maxamuud shirwac oo warka dunidana la socodsiinayay aan ku bilownay doorashada soomaaliya waxaa lagu heshiiyey inay ergada soo doortaan xildhibaanada waxaana muuqata fursad wanaagsan in ay heli karaan dhallinyarada maadaama ay iyagu noqon karaan kuwo cod ka siinaya xildhibaanada haddaba fursad intee la-eg ayay haystaan dhallinyarada xilligan cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa su-aashaasi weydiiyey faadimo cabdi cali oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha dhalinyarada qaadir waa mahadsan tahay waxaan aaminsanahay dhalinyaradu isbedel way ciyaari karaan isbedel siyaasadeed mid fikir iyo mid caqli intaba dhalinyaradu waxay noqon karaan dadka ugu badan ee codeynaya ee ergada ka midkaa dhalinyaradu waxay noqon karaan dadka ugu tirada badan ee runtii isku sharaxaya kuraasta baarlamaanka haddaba sidaad ka aragto baraha bulshada iyo guud ahaan dee meelaha xogta lagu wadaago waxaad dareemi kartaa in dadku hadda ay u kala qeybsan yihiin laba qaybood kuwo erge raadinaya iyo kamid noqoshada ergada iyo kuwo isku dhiirigelinaya inay u tartamaan kuraasta labada qale ee baarlamaanka ani waxaan aaminsanahay in sanadkan dadku waxa ay ka duulayaan ama aragtida laga duulayo dhalinyarada soomaaliyeed jihaynaysa inay noqoto inaysan micno sameyneyn qof qof lagu bedela inaysan micno sameyneyn tirada oo badata oo konton laba boqol iyo shan boqol oo xildhibaano wada dhalinyaro haddii la helo laakiin waxaa micnaha sameynaya ay tahay dad tayo leh runtii isbedel wanaagsanna sameyn kara ku sameyn kara hanaanka dowladnimadeena iyo haykalka dowladnimo ee maanta aan haysano islamarkaana lasoo shirtegi karaa tayo aqooneed iyo caqli ku kordhin kara golayaasheena ee dowladda runtii waxaan isleeyahay dhallinyaradu waxay mudan yihiin maanta inay isku dhiirigeliyaan ka mid noqoshada ergada haddii wax qurux badan in la gaaro ay rabaan oo wax qurux badan ay usoo baxaan maanta waa inay ka bilaabaan inay wax qurux badan ku maalgashtaan ama ergada ah oo hanaanka doorashada ay ugu qayb noqdaan sidoo kale dhalinyaradu waxay saameyn wanaagsan oo isbedel ku sameyn karaan waxay tahay inay kamid noqdaan gudiyada farsamada ama ha noqoto xogeynada gudiyada la magacaabi doono ama ha noqoto gudiyada meelo badanoo wax laga bedeli karaa jirta waxaan isleeyahay tayo aan xooga saarno intiaan tiro xooga saari lahayn inkastoo muwaadiniinta soomaaliyeed ay hiigsanayeen in runtii nidaam ka ballaaran inta hadda ee boqolii kooda ah oo ergada ah in la gaarayo hiigsigaasna runtii uu maaragtay u furi lahaa muwaadiniin badan inay ka qayb noqdaan isbedelkaay rabaanna gaaraan haddana waxaan isleeyahay boqol iyo kow ma xuma labada kun oo lix iyo tobankii konton iyo kooba ahayd hadda waa boqol iyo kow dhalinyaradu ayaga ayaa hortaala maanta go-aanka mustaqbalkooda ay ka gaarayaan oo hadday ahaan lahayd yaa mudan maanta yaa loo doorayaa dadka waxaan isleeyahay waxa wax lagu qiimeynayaa mahalbeega isbedelka aan rabno inuu noqdo yaa dadka iyo deegaanka u dhow yaa runtii wax qaban kara aysan noqon qof qof ku bedel iyo kursi qof kale ka dhac ama ka boob ama u orod ama musmaasuq dhalinyaradu sidoo kale isbedel waxay ku sameyn karaan inay ka hortagaan musumaasuqa iyo boobka kuraasta ee hanaanka doorashooyinka ka dhasha waxaan isleeyahay waxay hormuud ka noqon karaan inay furaan bogog cusub oo lagu dooranayo dadka qofka ugu mudan hadduu dhaqaalo haystay hadduusan haysan waxay ka hortegi karaan isku dayo kasta oo ama ha ka yimaado reerka oo odayaasha ama ha ka yimaado hanaan dowladeed ama ha ka yimaado ganacsato ama ha ka yimaado qof xoogan oo kursiga markii hore ku fadhiyey waxaasoo dhan waxaan isleeyahay cududda ergada ugu badan ama haddii ay jiheeyaan dhalinyaradu ay noqdaan dadka hormuudka ka ah waxay ka tallaabsan karaan qodxo badan oo horyaala maanta inay sistamka qayb ka noqdaan dhalinyarada ayuuse go-aanku horyaala ayagayna tahay inay go-aansadaan halka iyo wadada ay u dhow rabaan inay maraan kana guulgaaraan mustaqbalkooda dalku doorasho wuu aadayaa afar sano kasta laakiin muhiimadda ugu weyn waxay tahay in la helo hanaan lagu sii horumarin karo lagu bedeli karo lagu tayeyn karo hanaanka dooliga ah ee hadda jira taasna waxay ka bilaabataa isbedelka laga sameeyo hanaanka doorashada oo ah in dad tayo leh aqoon leh lasoo xulo dadka iyo deegaanka yaa u dhowna lagu soo xulo dhallinyaradu ma ciyaari karaan door ay ku sameyn karaan isbedel siyaasadeed gaar ahaan ee kuraasta loo tartamayo maadaama iyagu ay codbixyaal yihiin ama tirada ugu badan ee waxbixinaysa codkooda ay dhalinyaro noqoto abaqaadir waa mahadsantaahay waxaan aaminsanahay haddii dadka ergadu ay u bataan dhalinyaro in fursadu marka ay iyaduna u badnaan doonto in dad dhalinyaraha la doorto islamarkaana dhalinyaradu ay noqon karaan dadka ay ka go-do talada lagu jiheynayo dalka iyo meesha uu aadayo hanaanka doorashada ee kooda waxaan isleeyahay fursadda ugu weyn waxay tahay in la cabiro ama la tayeeyo halbeega ay ku cabirayaan dhalinyarada soomaaliyeed cidda ay dooranayaan iyo cidda ay u xulayaan in dalkan ay hogaamiso haddii ahaan lahayd xildhibaano haddii ahaan lahayd madaxda sare waxaan isleeyahay muhiimadda ugu weyn ee in ergada door fiican laga siiyo dhalinyarada waxay tahay in maskaxda iyo mustaqbalka rajada soomaaliyeed laga dhex arko ergada iyo maaragtay halka loo jiheysanayo tan labaadna waxay tahay aan isleeyahay in lagu xusho sanadkan dadka la dooranayo tayo iyo aqoon iyo yaa wax soo kordhin kara dhalinyaradu marka waxay hormuud ka noqon karaan in iyagu ay istaageeraan isdoortaan haweenka ayaa inta badan waxaa la dhahaa markii baarlamaanka hadda ay kooto fiican kasoo galeen haddii ay gabdhuhu istaageeri lahaayeen boqolkiiba lixdan ama toddobaatan gabdhood baa ku jira baarlamaanka ama lixdan waxay ahaataba gabadha markaa u sharaxan gudoomiye ku-xigeen ama gudoomiye baarlamaan waxay heli kartay cod ku filan wareega koowaad oo ay kaga soo gudbaan ayna kula tartami karaan ragga kale marka haweenku hadday istaageeri lahaayeen meelo badan bay gaari lahaayena lagu xanta lagu xantamaa marka waxaan isleeyahay dhalinyaraduna sidaasoo kale yaysan noqone dhalinyaradu hadday istaageeraan hadday ergada soo galaan inay qof dhalinyaraha soo saaraan dhallinyarnimo kaliyana aysan ku xulana tayo ay ku xushaan taasina waxay ahayd faadimo cabdi cali oo muqdisho ugu waramaysa waryaheenna cabdiqaadir maxamed cabdulle duhur wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal mar kale idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba haatanna aynu jalleecna dhinacii kaalmaha heesaa islamarkaana aynu ku wada nasanno codadka yurub genya iyo weliba maxamed axmed bakaal xiro
haatanna laasaanood waxaa jira dhallinyaro badan oo shaqooyinka abuurta suuqyada kuwaasoo ay ka mid yihiin qaar waddooyinka wareejiya waxyaabaha la ysku carfiya oo cadarku ka mid yahay haddaba warbixin dhallinyaradaasi ku saabsan waxaa magaalada laasacaanood nooga soo diray wariyahayaga cabdikariin olol cabdifataax xuseen axmed tarax waxa uu ka mid yahay dhallinyarada magaalada laascanood muddo koob iyo toban sana ayuu wuxuu ka shaqaysanayay cadarada cabdifataax goob loogu soo hagaaga male gacantiisa ayuu ku qaadaa dadkana waxa uu u sheegay qiimayaasha ay ku kala duwan yihiin waxa uu cabdifataax barnaamijka dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga v o a aanu kula kulannay bartamaha magaalada laascanood sheekadiisa isaga ayaa inooga sheekayn doonay xilliga uu ku soo biiray iyo waxyaabaha uu ka ganacsado cadarrada waxaan ka shaqaynayay muddo koob iyo toban sana ah shaqadu way iska fiican tahay waxaa la dhahaa carwada wareegta afar iyo labaatanka saac aniga saasayna dee iigu caana badan tahay iguna dee maaragtay i wanaagsan tahay marka waxaa dhacday dhacdooyin badan igala soo kulmay saa ay tahay waxay igu darnayd kun jeer baa dee wax dhibaatooyina aan ilaahay dhiba naga hayay aan arkay wax qosolkii ugu qosolka badnaa ninkii intuu barafoniga iibsaday cimaamad gidaarii saaray igu yidhi waan kuu soo qaadayaa lacagtii laba xab kursi buu ii saaray laba xab buu qaatay kadib saan u eegaya u eegayey bal xitaa qof baaba shaqo tagee saan u eegaya u eegayaba xitaa shaqadiiga habsaamiyey isagiina odayna wuu ahaa waygu soo noqon waayey sagaalkii habeennimo markay ahayd baan idhi waaryaaha war maxaa meesha ku fadhiisiiyey anigii baa isla hadlay maxaa meesha ku dhigay anigoo cashayn xitaa iska daa lacagaan hele baanisiri oo bal meeshaas kaga kac markaan saa u kacayaan yidhi bal cimaamaddii baan saa waagaysaa waxaan kusoo lahaynba waa layga waaya
cabdifataax uu muddo koob iyo toban sanaa dhallinyarada magaalada laascanood caan baad ka tahay adigoo daayar baad bilowday inaad cadirada iibiso bal ka waran ganacsigan aadan meel u fadhiyin ee aad goob kasta geenayso maqaaxiyaha meelaha laysugu yimaado suuqa bartamihiisa bal ka waran sida uu kuugu hirgelay iyo waxyaabaha aad ka qabsatay iyo horumarkaad ka gaadhay bal nooga war waad mahadsantihiin wax badan baa horta ii hirgalay reera waan ka biilaa wareeggaasi anigay ugu caana badisaa rag badanoo meel fadhiya waxaa laga yaabaa in maantaba loo aftixin aniguna marba qof baan la kulmayaa gaadhi baan la istaagayaa qof wadda marayaan helayaa mid masaajid ka soo baxay baan garanayaa rag badan waar hebel marka waxaan bulshadiina waa isbaranna waa isku xidhannay raggiina iyagaaba ii yeedhanaya kii arkaaba xudhaya ma sidaa dee nin ma garanaysaa in badan ka shaqaynaya baan ahay
dee markaad cadarka wareejiso waad kala baranaysaa noocyada uu yahay iyo sida uu qaaliga u yahay iyo cid kasta aad ka iibiso bal iga war kun nooc buu kala leeyahay barafuunadu lijin baan wadaa rooyalkii baan wadaa jastikolmii baan hayaa magacyuu kala leeyahay kuwo qaaliyaa jira kuwo suguntaabaa jira ilaa toban xabo dersin marba waxbaa iga socda dee ilaahay mahadaa ka gaadho ilaahaynaabditaxow suuqoo kale dhalinyaro badan baa waxay ka hadlaan inay shaqala'aanay jirto adiga hadda waan ku arkaa bartamaha magaaladaad taagan tahay gacmaha waxaad ku sidataa boco iyo iyo boorsooyin cadarku kuugu jiro bal ka waran dhalinyarada aaminsan inay shaqala'aanay jirto oo wax shaqa aysan jirin adduunkeenna soomaaliyadeenna khayraadka yaalla laascaanood gudaheeda ninkii wax ka qabsanaya ilaahay caqli siiyey walaahi kuwa dibadda jooga isagaa ka hanti badnaanaya waayo wax waliba waa xirfad bay u baahan yihiin waxay u baahan tahay inaad maskax samir ilaahay barido shantaada wakhti isku xidho dhallinyaradu waxay ka cabanaysaa shaqala'aan qofku hadduu maxaale nin weyn hadduu kulu waaberiyan oo kulu weel dhaqan waa inuu waxu qabtaa dee ninaan waxba la isku dayeyn oo isida waxaan wax walba riwaayad u arkaya dee miyuu shaqaysan karaa midda kale dhallinyarada waan su'aalayoo waxaan ku yidhi ma shaqaysataano waxay dhaheen waxaan ku yidhi war maxaad u shaqaysan laadiino ma gabdhahaad ka baqaysaan inaad ka xishoonaysaan inaad dee mataqaanaa waxba la wareegaya hebel ba wax la wareegaya in la dhaho dee dhallinyaraduba hambas kaga jira riwaayada xillimaad rawaxdaa goormaadna soo gashaa waxaan soo galaa ilaahay maada ka gaadhay subaxii ilaa sideedda markaan soo quraacdo waxaan ka rawaxaa salaada duhur marka la tukado waxaan kusoo noqdaa casarka marka la tukado waxaa jira qaar aad ku qorto oo macaamiil baad leedahay oo aad lacagta ku yeelato sidee baad hadhow lacagta uga qaadda markaad amaahiso oo kale waxaa jirta rag badan oo anigoo wareegaya aan wax amaahiyo kuwa ciidamadaabaa ka mid a haddada aan qaar ku leeyahay marka mushaharka qaataan aan lambaradooda buug bay ku qoran yihiin boognad mid walba lambarkiisaan hayaa marka ay lacagta qaataan dee rag badanoo mas-uuliyiinaa jira raggu isku nooc maaha kuwa hodheella ka shaqeeyaa jira kuwa xafiisya u shaqeeyaa jira kuwa dukaama u shaqeeyaa jira markaa biil bay wada qaataan dee nin walba dheeli ma soo gasho lacagkaasa bisha unbaa lagu xisaabtamaa markaasaa laajigeed bishaan ka guraa dhallinyarada maxaa ku dhiirigelinaysaa cabdifitaax anuu dhallinyaradeenna soomaaliyeed waxaan ku dhiirigelinayaa inay shaqaystaan oo hantidu waxay taallaa dalkeenna tahriibtan lagu dhammaaday waddamada shisheeyaha inay ka digtoonaadaan oo waddankooda ka shaqaystaan oo xariiftamaan oo raganimo keenaan oo laysku nici maayo shaqa naaga kugu nici maysa shaqa inaad shaqaysato dhallinyaroy meel kastaad joogtid waa inagu wacdigelinaya dee b o eda wayna salaamayaa khayr iyo barakaan isku ognahay dee kulanti dambe oo xiisale abdikariinolol v o w magaalada laascanood haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo hayaa axmed cali sheekh
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku bilaabno tababaraha kooxda kubadda cagta liverpool yorgan colob ayaa waxa uu sheegay in horyaalka premier leaga looga baahan yahay inay isbeddel ku sameeyaan jadwalka ciyaaraha ee horyaalkaasi hadalkaasi oo sidoo kale uu ku baaqay dhiiggiisa kooxda man city beb guardiola si bay yidhaahdeen loo badbaadiyo ciyaartooyda hadallada kasoo yeeray beb guardiola iyo yorgan colob ayaa yimid sidoo kale maalmo kadib markii sidaan oo kale uu ku baaqay macalinka kooxda man united olegana solshire tababarayaashani ayaa waxay kasoo horjeedaan inaysan jirin maalmo ku filan oo u dhexeeya ciyaaraha horyaalka brimier leaga iyo kuwa horyaalka qaaradda yurub ee loo yaqaano uefa champions league tababare olegana solshire ayaa waxa uu sheegay maalintii sabtida ahayd in kooxdiisa loo dhigay dabin ah inay guuldaraysato sababtoo ah buu yidhi xaq ma ahayn in arbaco aanu ciyaarno horyaalka qaaradda yurub kadibna laba maalmood uun kadib aanu horyaalka brimier liga maalin sabti ah aanu ciyaarno kooxaha liverpool iyo man city ayaa ciyaartoodii dhacday maalintii axadda ahayd waxay ku dhammaatay barbardhac gool iyo gool hase yeeshee ciyaartaasi waxaa ku dhaawacmay ciyaaryahan alexander arnold oo ka tirsan kooxda liverpool waxaana ciyaartooda ay timid uun kadib markii ay sidoo kale ciyaareen maalintii talaadada ahayd ee toddobaadkii tegay ciyaaro ka tirsan koobka yeelada qaaradda yurub coloob oo la hadlayay warbaahinta dalka ingiriiska ayaa waxa uu yidhi wiilasheena waxa ay qarka u saaran yihiin inay wada dhaawacmaan marnaba ma ahan arin la aqbali karo in habeen arbaca aad ciyaarto kadibna xilli duhur ah maalinka sabtida aad ciyaar kale ciyaarto waxaynu u baahannahay waqti nagu filan oo aanu ku nasanno waxa uu sheegay in haddii ay ciyaarayaan habeenka axadda xilli habeen aysan dhib lahayn balse ay ka soo horjeedaan in la ciyaaro xilli hore oo duhuradii ah waxa ugu baaqay brimier leaga iyo telefishinada dalka ingiriiska ska iyo b t in ay isku yimaadaan islamarkaana ay ka wada hadlaan sidii isbeddel loogu sameyn lahaa jadwalka waxaa sii kordhaya kooxaha qaaradda yurub ee dhaawacyada la kulmaya xilli ciyaareedkan sababo la xidhiidha nasashadu aad u yar iyo cudurka coronavirus dalalka ingiriiska aan ahayn ee qaaradda yurub qaarkood ayaa waxa ay hirgeliyeen nidaam ah in kooxda loo ogol yahay inay samayso shan isbedel hase yeeshee kooxaha ingiriiska ayaa waxay ciyaarta bedeli karaan oo keliya saddex ciyaartooy dhinaca kale macalinka kooxda kubadda cagta tottenham jose morino ayaa waxa uu sheegay in kooxdiisa ay ku guulaysan lahayd horyaalka haddii ay ka ciyaari lahayd horyaal aan ahayn ka brimier liga kooxda tottenham ayaa iminka waxaay ku jirtaa kaalinta labaad horyaalka brimier liga waxaana ay leedahay toddobiyo toban dhibcood iyadoo hal dhibic ka hooseysa kooxda leicester city oo kaalinta kuwaad ku jirta oo leh sideed iyo toban dhibcood morino oo ka hadlayay kooxdiisa waxa uu sheegay in ay tahay koox ku filan inay horyaalka ku hanato dalal kale hase yeeshee waxa uu yidhi horyaalka brimier liga aad iyo aad ayuu u adag yahay horyaalkan ayaa waxaa la saadaalinayaa inay ku guulaysan doonaan kooxaha liverpool ama mansitti midkood inkastoo sanadkan kooxa badan ay u muuqdaan kuwa tartan adag siinaya ciyaartooydeeda waa ay ku filayeen in horyaalka ay ku qaadaan dalal kale hase yeeshee dalka ingiriiska waxaad u baahan tahay dhibco aad u badan waxaana horyaalka ciirsanaya liverpool man city chelsea ma united lester iyo arsenal iyo sidoo kale tottenham ayuu yidhi tababare jose morino ugu dambayntiina kulamo saaxiibtinimo oo ciyaareed oo heer qaran ah ayaa jiri doona habeen dambe waxaana kooxuhu ay isku arki doonaan sida tan ingiriis waxay murto gelin doontaa qubros luthenia iyo for ireland ayaa kulmi doona maalta iyo lestanen waa is arki doonaan dalka kazakhistan waxa uu u safri doonaa montenegro norway waxay murto gelin doontaa israel romania iyo belarus ayaa kulmi doona samarino iyo latviya waa is arki doonaan bulgaria waxay murto gelin doontaa gibraltar turkiya iyo crowethia ayaa ciyaar adag waxa ay ku dhex mari doontaa dalka turkiga sweden waxay u safri doontaa dalka denmark albania waxa ay marti gelin doontaa kosovo luxemburg iyo austriana waa ay is arki doonaan belgiumka waxa ay marti qaadi doontaa kooxda switzerland halka jek republic ay u safri doonaan jarmalka itaaliya iyo estonia ay kulmi doon netherland waxa ay marti gelin doontaa spain waxaa sidoo kale kulmi doonaa poland iyo ukraine andora waxa ay aadi doontaa portugal sloveniana waxaay la kulmi doontaa azerbaijan halka faransiiska ay ciyaar ku martigeli doonaan dalka finland xubintii ciyaarahana waa naga intaas
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa fanaanka axmed cali cigaal guud ahaanba dhegaystayaal waxaa intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo tan idaacadan mid lamida isugu iman doona waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo